gudoomiyaha degmada daarusalaam ee gobolka banaadir maxamed cabdiraxmaan ayaa dhagax dhigay wadooyin interloog oo dhowaan laga hirgelin doono degmadaasi waxaa ka qayb galay agaasimayaal maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiyaha degmada daarusalaam ee gobolka banaadir maxamed cabdiraxmaan ayaa ka waramaya dhagax dhigga wadooyinkan waxaan dhigaynaa sidii hore u sheegan odayaasha deegaanka iyo iyo kambanigaba interloog oo maraayo xaafadaha jidadka maraayo nafsada cabasho badan dadka ay ku qabeen waa afar wado oo afar jid waaye afarta jidna waa min boqol labaatan mitir waxaan leeyahay kaberiga darmaan new darmaan ayaa dhigaayo oo runta ka shaqeeyey asoona hore meelo badan uga soo shaqeeyo hadda aysan ahayn meesha ka cusub balse hadda annaga aan fursad u helnay inay maaragtay nala shaqeeyaan ee wadooyinka dhigaan ee wadooyinkana dhigaan horena waxaan usoo sameynay mid kale oo ilaa gaaris afar boqol oo mitir oo kasoo bilaana suuqa xoolaha kor ilaa iyo hore saa usoo aragteen marka waxaan leenahay marka magaalada waa ka bilaawatay degmada waa ka bilaawatay xaafadahana waa ka bilaawatay inta aan dhigno wadooyinka interroogyo ilaa iyo waxaan dhigi doonaa abduala bishaan gudaheeda labaatan wado aan dhigi doonaa qaar ka mida bulshada degmada daarusalaam ee gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyay dhagax dhiggan aan dhibka ku qabnay dhiiqadii balaayada ku qabnay loola sameeyo waayo waa wax bulshada anfacaayo waa wax suuqa anfacaayo waa wax deegaanka anfacaayo waxaan idiin sheegaya khayr allaha siiya inta wax noo qabatay iyo haddana noo qaban doonto ilaahay kor allaha ka dhigo waa soo dhoweynaa maamulka daarusalaam weyn waxaan u joognaa dhagaxdhigga waddooyin fara badan oo ka tirsan degmada daarusalaam waddooyinkani waxay soo mareen marxalado kala duwan hadda site clearance laga sameeyey waddooyinka wixii maanta dhagaxdhiggoodiyaa la joogaa wixii maanta ka dambeeya ilaa isbuuca soo socdana waxaa la samayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo waxaa la samayn doonaa base coursiga dhulkaa la diyaari doonaa kabanigu meelo badan ayuu meeshaan wax ka dhisay wadooyinkan ayaa muhiimad weyn u leh isku socodka dadka iyo gaadiidka iskaga kala goosha degmooyinka gobolka banaadir iyadoo ka qayb qaadan doonto bilicda degmada